arintaasoo runtii dowlad ahaan iyo shacab ahaanba aynu xooga saaray waxaan jeclay saaka halka inaan mahad ballaaran uga celiyo ama aan uga tebiyo ama aan warbaahinta u mariyo salaadiinta cuqaasha iyo aqoon-yahanka ama waxgaradka reer awdal oo runtii sidii aynu filaynay ama horeba aynu u sheegnay ah dad baaldahaba kaga jira qarannimada somalilan oo ah halkii saldhigga loogu dhigay dowladdan somalilan ee maanta aynu midhaheeda cunayno ama runtii adduunyado dhan maanta la majeeranayo runtii waxaan aada iyo aada uga mahad celinayaa salaadiintii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii gobolka oo runtii si qiimo leh oo wadaniyada oo muxuu ahay ehlimaa uga shaqeeyey shaqaaqadii yirada meesha ka dhacday hadaladii iyo hawsha ay ka galeen aan halkan uga mahad celiyo oo aan idhaahdo waa mahadsantihiin ayaan runtii jecelahay waxaa kale oo runtii aan jeclay halkan aan ka sheego dowladda somalilan waa dowlad u dhalatay ummadda reer somalilan oo ka dhalatay waxay diyaar u tahay in si cadaalad ah iyo sinaan ah bulshada reer somalilan hadday gobol tahay iyo hadday degman tahay iyo hadday qaran tahayba in waxa hantiya ay leeyihiin ama asadkiisa ama muxuu ahaye khayraadka waddankanu leeyahay in si cadaalad ah oo sinaan ah ay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed sinaayo uu diyaar u yahay in loo loogu qaybiyo oo loo ilaaliyo waxaa kale oo runtii diyaar loo yahay horena loogu ahaa iminkana dhammaad ku dhow sidii loo xalin lahaa tabashooyinkii bulshada reer awdal ama salaadiintu ay soo gudbiyeen oo runtii iminka dhammaad ah iyadana wixii laga qaban karayo in laga qabto ay markhaati ka hayn madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan uu diyaar u yahay si loo helo in bulshada loo bogsiiyo wixii ay tabanayaan wax la wixii awoodahee ay dowladda somalilan leedahayna aan gobolnaba wax lagala harin si cadaalad wabarka ama suldaan wabar isagana waxaan ugu baaqayaa inuu la mid noqdo bulshadasa wanaagsan runtii gobta ahee reer boorama ama awdal inuu dhinaciisa ka raaco fadqalalada iyo waxyaabaha runtii dalkan wax u keeni karaya inuu ka waantoobo qarankani wuxuu u baahan yahay inaynu ku mashquulno sidii aynu bulshadeenna iyo ummadeenna u horumarin lahayn sidii aynu dhallinyaradeenna shaqooyin ugu samayn lahayn sidii aynu caalamka ugu muujin lahayn wadajirkeenna si laynoo aqoonsado si deg dega iyadoo aan filayo iminku inuu meel wanaagsan marayo ummadduna iyo caalamkuna aada inoo majeeranayo markaa waxaan leeyahay sidaa iyo inagoo ugula sii dhowaana shacabka reer boorame iyo madaxdiisa iyo dhaqankiisa iyo waxgaradkiisa iyo mutacalimiintisana aada iyo aad baan uga mahad celinayaa runtii odayaasha gobolku way way yimaadeen